xarunta farsamada gacanta k t i waxay ka mid tahay xarumaha ka dhisan magaalada kismaayo oo lagu barto farsamada gacanta farsamada gacanta ayaa waxay door wanaagsan ay ka qaadataa horumarinta xirfadaha dhalinyarada si ay u bartaan xirfadda ay doonayaan gudoomiye ku-xigeenka farsamada gacanta k t i bashiir abukar macalin ayaa wuxuu ka warbixiyey sida ay dhalinyaradu wax uga bartaan xarunta farsamada gacanta hal bil oo waxaan siinaa dadka inay balfarta laga soo dhiso camal sidii wax qofka uu qoraayo tusaale ahaan qofka hadduu rabo inuu xarqaan barto waa inuu cabirkii iyo magacii qofkii iyo wax walba qoran karo marka aniga hal bil oo waxaan siinaa inaan ka soo dhisno bal qoraalkii inuu qofkii magacii qori karo tiradiinuu qori karo wax walba uu qori karo marka inkastaa ay maamooyinka badna nagu yaryihiin oo badna ageka aan qabsano aniga waa eighteen iyo thirty marka eighteen iyo thirty dadka jirana had badnaa waxay u badan yihiin inay educated yihiin oo social media isticmaalaan oo qofkii wax uu qori karo qoxna uu akhrin karo marka haddii aan aragno qof aan waxbana qori karin aanan akhrin karin waxaan ka caawinaa inaan hal bil aan siino oo ku barto farti qoraalka sifo uu hadhow wax u qorto waxna uu akhriyo farriintaydu waxay tahay adduunka hadda wuxuu u gudbay waxbarasho in dadka nin walba uu wax intuu barto uu heer waxbarashadiisa ka gaaro farsamada gacantana si fiican uu barto nin walbo siduu waddanka oga shaqaysan lahaa uu falkeeda galo waxyaalahan dibadaha iyo dhoofimaadka iyo loo cararayo iyo tahriibka in la joojiyo waddanka waa waddan hodaneh waxyaalo badanoo laga shaqaysan karaa jiraa in dhulka la beerto in farsamada gacanta la barto in horumar iyo lagu tiigsado ayaan ugu baaqayaa oo dadkana nin walba siduu wax ku baran lahaa uu ku shaqaysan lahaa oo waddankiisa ku dhisan lahaa
si kastaba haatee farsamada gacanta ayaa waxay door wanaagsan ka qaadataa horumarinta xirfadaha dhalinyarada